bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah dina saciin calaa murdina dina sal allahuma calaa nabiyina maxamedin calaa alihi wasaxbihi wasalam ama bacd runtii wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed waxay ushaqeysaa sidii wasaaradaha maaliyadaha muxuu ahaa dowladaha dowlad goboleedyada dowladda federaalka dowladaha caalamiga oo kale siday ushaqeeyaan ushaqeysaa shaqooyinkeedina waa socdaan dardarayna ku socdaan insha allah waxa waaye waayahay xildhibaan cabdilatiif waxaa tahay qof dhalinyaro ah oo haddana wax soo bartay wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyaddaa tahay markii ugu horeysay oo xilkaasi aada qabato bal sideed u aragtaa oo qaabka hanaanka maaliyadeed ee koonfur galbeed
wallahi maasha allah hanaanka maaliyadeeda koonfur galbeed horeyna waa ushaqeynayay haddana uu shaqeynoyaa ammaanka iyo qaabka muxuu ahaay wax usocdaana waa qaaba aada wanaagsan haddana aan wadnoo broseeskii hamaankaas lagu sii wanaajin lahaa lagu sii muxuu ahaay kordhin lahaa si dowladda koonfur galbeed ay muxuu ahaa baahideedii ay uga qabsato haddii ilahay wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed waxaa dhaqaalo fara badan ayaa kasoo galo magaalada baydhabo sidoo kale degmada afgooye ayaa kamid a meelaha ugu badan ee dhaqaalaha kasoo galo wasaaradda bishii imisa imisa miisaaniyadeeda ama ama dakliga soo galo kasoo galo lagu qiyaasi karaa
wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed dhowr meel wax kasoo galaan laakin joogo badan gooye waxba kama soo galaan bilihii hore sanadka laba kun toddoba iyo tobanka bilihii horeyaa la joojiyey yani canshuurtii la qaadi jiray laga joojiyey wax hadda oo dhaqaalo kasoo gala maaha laakiin baydhabo iyo bardaale iyo buur iyo hadda dhaqaalo kasoo gala degmada ugoyna waa rajeynayna haddii ilaahay idmo sida ugu dhaqsiya badan in ayadana loo bilaabo amaankii canshuur aruurinta dakligii oo wasaaradda kasoo geli lahaa si loo bilaabo sidoo kale degmooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan oo dowladan gacanta ay ku hayso waxaan rajeynaynaa sida ugu dhaqsiyaa badan in ayadana ay uga bilowdaan weliba waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala degmooyinkan hadda dowladaha hoose amaankii dowladaha hoose muxuu ahay laga dhisooyo oo hadda ay ugu horeyso cudur waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala iyadana maralaala marka saas loo dhiso kasta oo nidaamkeedii saas loo hagaajiyan waxaan bilaabi doonaa haddii ilahay idmo inaan nidaamkeedii canshuur urooda aan bilowna haddii ilahay idmo dhinaca afgooye oo aada sheegtay in gobolka shabeellaha hoose guud ahaan la joojiyey ee dakliga kasoo galay sabab noocee loo joojiyey maxaase salka ku haysa joojinta canshuurtaas wallahi joojinta canshuurtaas waa naga horreysa annaga xilka markaan la wareegnay kadibna waxaan isku daynay sidii ugu dhaqsiyaa badan sidii loo soo celin lahaa canshuurtii laakiin joojinteedii iyo barnaamijyadeedii iyo sababaheedi waa laga horreeyeen anaga wasaaradda aan xilka hadda aan la wareegin dhanka maaliyadda waxaa la sheegaa inta badan in loo isticmaalin ee meelihii loogu tilagalay idinka wasaaraddii aad joogtaan qof dhalinyaro ah laba qof oo dhalinyaro ah oo wax soo bartayna wasaaraddii waa la geeyey bal ka waran isbedel ma lagu sameeyey ee qaabkii maaliyadda ee loo isticmaali jiray lacagta wallahi maaliyadda ama lacagta muxuu ahay dowladda koonfur galbeed soo gasha meelihii loogu talagalay waa loo isticmaalaya dabcan meel aan loogu talagalin looma isticmaali jirin hadda la joogaana meelihii loogu talagalaa loo isticmaala muxuu ahaa dowladda meel kasta baahiya ka jirto meel kasta markaasi ku haboon oo loogu talagalaa lacagaha lagu bixiya aye marka inta badan shacabka magaalada baydhabo waxay aaminsan yihiin in baydhabo keliya ay kasoo gasho laba boqol iyo toddobaatan kun oo dollar bal ka waran arrimahaasi haddii ay idinka soo gasho halkeed u isticmaashaan sidaan hore kuu sheegay lacagaha soo galo dowladda koonfur galbeed khaasatan wasaaradda maaliyadda waxaa loo isticmaalaa meelihii loogu talagalay ee dowladda koonfur galbeed aanan ka baxsaneen meela loogu talagalay marka la baamicneed waxay noqonaysaa dowladda koonfur galbeed meel ka baxsan aan dowladda koonfur galbeed yani maxay ahayd baahideedii yaa lagu muxuu ahay yaa lagu bixiyaa degmada baydhabo keliyana ma ahan meelay wax kasoo galaan degmooyin fara badanaa jiro oo wax kasoo galaan oo sidaan hore kugu sheegay saddex degma hadda canshuurta qayb qaadaa oo dakliga uu kasoo galaa inta badan wasiirka ama mas-uulka xilkaasi wasaaradda maaliyadda hayo marka la weydiiyo su-aal ku saabsan dhanka maaliyadda wuxuu sheegaa in emergency dhaqaalahaasi uu ku baxay in meelihii loogu tilagalay lagu bixiyey meelaha loogu tilagalay soo ma ahayne in laami lagu dhiso ama goob caafimaad shacabka loogu dhiso maadaama shacabka laga qaadayo canshuurtii shacabka ee gabadha caanaha gadda ilaa iyo tan qudaarta magaalada ku iibiso laga soo qaadayo in wado looga dhiso goob caafimaad looga xirgeliyo sooma aysan ahayn markaas meelihii loogu tilgalay ayaad ku haysaane wallahi anaga hadda waxaad naga su-aali kartaa inta xilka hadda anaga ahayno mid xilka ahaynana meelihii loogu talagala lagu bixiyaa tan kalena muxuu ahaa in laamiye la dhiso iskuulo la dhiso waxawaaye heerkeeda waa la gaari doonaa dabcan dhaqaalaheeni hadda ma gaarsiisna baahida dawladana aaday u fara badan tahay waana kala duwan tahay waana maxay ahayd waana kala priority leedahay way kala horeysaa marka qaabkaasa kulli wax loo marayaa waana la gaari doonaa in laamiyo lagu dhiso iskuulaad lagu dhiso baahiyooyinka badankood lawada balxistiro waa la gaari doonaa haddii ilaahay idmo xildhibaanada inta aada ka tirsanayd mar kasta waxaad diirada saari jirtay ama aada u kuurgali jirtay dhanka maaliyadda waxaad sheegi jirtay in dhaqaalaha baydhabo keliya kasoo galo ee loo isticmaali karo meelo kala duwan oo dawladdu dhaqaalahaasi balse meelihii lagu tilagalay aan ku bixin maanta maxaa iska kaa bedelay xilligii aada xildhibaanka ahayd iyo maanta oo wasiirkii maaliyaddii aad tahay wallahi su-aasha ay weydiinaysa inaad ka fiirsata aada u isticmaal lahayd ani adiga hadda ka hor ma isugu imaanin su-aal nocaasaana ma iga weydiinin haddaan xildhibaan ahayna mas-uuliyadda i saaranna way way way wax kooban ma ahan oo lacagtaas keliya ku kooban ma ahan mas-uuliyadda i saarneyd aaday u ballaarnayd tan hadda i weydiinaysin ani adiga hadda ka hor ma iskaga imaanin marka haddana su-aasha hadda i weydiinaysid dhowr jeeraan kaaga jawaabay meelihii loogu talagalay ku baxdaa baahida dawladda koonfur galbeed ma ahan hal meel laba meel ma ahan aaday u badan tahay hadba meesha muhiimka wuxuu markaas loo arko inay muhiim tahay oo aan laga maalmina lagu madana wasiir tiro dhowr jeer waad ku celelisay xilligiyadii aada xildhibaanka ahayd shaksiyan haddii aan ku weydiiyo daban waxaad ka mid ahayd dadkii u kuurgeli jiray dhanka maaliyadda iyo sidoo kale wasaaradda qorsheenta maanta adigii wasiirkii ah waxaa jira dhaliilihii maalmihii wasiiradii aad k hore kaa horeeyey aad marka aad xildhibaanada ahayd aada u jeedin jirtay maanta qaar ka mid a xildhibaanada adigay kaa tabanayaan bal maxaad ugaga jawaabi lahayd maadaama adiga aada aaminsanayd in wasaaradda maaliyadda dakhliga fara badan uu soo galo kadibna baarlamaanka xitaa masheeraadkooda aan laga siinin oo meelo kale loo isticmaalo adiga laftirkaadiyaa maanta kula taagan tahay maxaad kaga jawaabi lahayd wallahi hadda cid i haysataana ma jirto cid igu dheganna ma jirto kulley adaa sheegayo cid igu dhegano oo sida gooniga ii haysatee annaga xilka haddaan la wareegnay yani muxuu ahaa wax hadda dacwaa oo taagan oo maanta taagan oo jirana ma lahan saa horu kuugu sheegay su-aasha dhowr jeer igu soo nalaabatay baahida dawladda koonfur galbeed way badan tahay meelahaasaa lagu bixiyaa lacagaha dawladda koonfur galbeed soo gala bulshada koonfur galbeed waxaan usheegayaa marka ugu horeyso in maxay ahayd dawladnimada iyo haddaan noogu jirta in dawladnimadii muxuu ahay loo soo wada jeesto dawladda koonfur galbeed la taageero dawladda koonfur galbeed la garab galo runtii mas-uuliyiinta siyaasiyiinta keliya wax ma qaban karaan siyaasiyiintii iyo shacabkii iyo dadkii isku xiran yaa dawladdii muxuu ahay dawladnimada ay tahay in dawladnimadii muxuu ahaay laga wada shaqeeyo oo maxay ahayto dawladdana anfacayse oo dawladdeeni muxuu ahay aan aan aan garab siino qarbi lahay shacabweynaha furgalbeed wixii ama wixii dhibaato ka shaqeynayana runtii dawlad haddii aynan mucaarad lahayn ama dad wax ka sheegay inaan lahayn waxaa meesha ka cadnoonaa dawladda inaan dawlad jirta ahayn haddii la arka laba qofood iyo saddex qofood iyo dad lamid oo mucaaradku aho ama wax ka sheegayana waxay daliil u tahay inay dawladdii shaqeynayso inay dawladdii dawlad tahay marka inta maxay tukada soo hartayna waxaan maxay aan kula dardaarmi lahaa inay dawladdii garab siiro la shaqeeyaan